wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kula soo dhowaada barnaamijka cawayska washington oo caawa aan idiinku hayo heesa xula iyo haastaawo xariira haddii aan wax idinka maqashiiyo heesaha aan kala dhicin ee aan caawa barnaamijka idinku hayana waxaa ka mid a iyo
dhumbaal gaar ahaaneed gaarsii warkaygo gacantaada uga dhiib
iyo weliba qaar kale balse ugu horeyn aan soo dhoweeyo cabdiqafaar ciise cali oo ku magac dheer ina ciise cagoole waa nin aqoon-yahana oo halabuur ah islamarkaana heese badan oo uu leeyahay ay qaadaan fanaaniin caana sida maryan mursal khadra daahir axmed cali cigaal iyo cabdiqaadir bagaag cabdiqafaar ku soo dhowow barnaamijka caweyska washington waa dhowah abay waa mahadsanta cabdiqafaar waxaad joogtaa gobolka californiya ee dalkan maraykanka bal waxaad iiga warantaa taariikhdaadoo kooban gaar ahaan dhinaca suugaanta rasaare waxa waaye waktigii runta maalintaasaan bilaabay kuma oran karo laakiin adigu waxaan u malaynaya waxay ahayd adigu dhammaadkii lixdameeyadii i think maybe toddobaatan iyo kowdii toddobaatan iyo labadii meelahaas ayaa kuugu horreysay inaad ereye samayso ayaa markaa igu horreysay haa waan gart waxaad dugsiga dhexoo gaalka ayaan dhiganhay gaalkacyaad deganaysay waan gartay marka wiil yar oo dhalinyaro ah oo dugsiga dhexa dhigta sidee ugu soo dhaceen bay dadku isweydiinayaan ereyo maxayse ahaayeen ereyadaasi markii ugu horreysay markii horreysay oo ma hees baad soo saartay mise waxbaa Maya.
kaaga horreeyey maya markii iigu horreysay Mhm.
ee iskuulkaa riwaayad dhigahayay marka annaga riwaayadda kuma aanu jirno aniga iyo rag marka waxanu gaadhis ardada la gaadhsiinayaan nahay haya marka nimankii riwaayadda dhigahayay baa dukaan noogu soo galay Mhm.
marka dukaankii markii noogu yimaadeen baan ilaahay amarkiis se iigu soo dhacday iimayl ay ga timid baan markaasaan ku yidhi riwaayadda aad dhisateen oo magacayaga aad ku dhigteen Mhm.
haddii aan dhagdhag iyo qosol loogu dhamaan wallaahi balaayaa dhici doonta haye nimankii waa la isfiiriyeyo waxba lagama ay oranin waa tageen ninkii macalinka ahaayo riwaayadda abaabulkeeda wadaa inta loo tagay waxaa la yidhi, war nin cusub baanu soo helnay Mhm.
ha loo yeero Mhm.
anuu isla meesha joogaa la ii yimid oo la yidhi soo bax macalinkaa kuu yeeraya haye nin maxamed faarax la yihahdo macalinka haddaan xusuuso Sa- saasaan marka meeshii ku tegay iyadoo riwaayadii la wado markaa waayadda yaa waday cabdiqafaaro arday kale arday kale arday Ah.
kale nin nin nin dhintay allah naxariisto siciid la yidhaahdaa u malaynaya baa marka wax isku abaabulayo ma- wax alifahayay waan gartay marka riwaayadduna iskuulkunbay ku saabsanayd Eh, riwaayaddu iskuulkun bay ahayd ahay waan gartay marka waxaad tidhi heerkaanu ka filanayno madadaalada dee waa inay gaadhaa haddii wakaa kale wakaa aada iyo aad digala aad iyo riwaayadda aad.
naga daaya riwaayadda naga daayay waan gartay markaa markii macallinkii kuu yeedhay maxaa idin dhex maray wax ilaahay abuurtay waxa meesha waxa la yidhi arrintaa saas iyo saas iyo waxaas ama marka saasaan u fiiriy meesha marka markaa riwaayadda heese keliya ka jira runtii haya marka me- meeshii laygu darayba waxaan ku daray geeraar haya mid majaajila ah mid ma garanaysaa murtiya mid marka riwaayadii oo dhanba wejigeedii waa bedelay waan gartay marka octobartii ku xigtay anaa marka riwaayadii sameeyey iyo dee raggii kale oo awalba jili jiray riwaayadda Hmm.
laakiin alifaadeeda heesaheeda iyo gabayadeeda iyo sheekadeeda adaa sameeyey anaa isu keenay waa waxaa hibada loo yaqaanaa waa markaasoo kale Ha, wallaahi de markaas ma garanaysaa markaas saasna u da'yar tahay maskaxdaaduna aysan qabinin ma garanaysaa hamiga adduunka iyo kan iyo kaas iyo maarag hahee waxay kugu soo dhacaysaa yacni si aadan u malayn karinin riwaayaddaas waxaa laga yaabaa inaan wiil ama toddobaad ama toddobaad iyo bar mhm kulligeena ku samaynaynin marka kadib n iskuulkii markaad riwaayaddii u samaysayna riwaayaddaadii in ay soo baxday tallaabadii xigtay maxay ahayd tillaabadii xigtay waxay ahayd iskuulkii baana laga xiray xamar baan aaday xamar markaan aaday baa markaasa waxaa socday heesaha hergele wax leed oo cusub waagaa mhm bas ninkaanoo markii hore rabaad dagaalka ceeraan ku wada dhignay isna naqiinay baa isna joogay xamar markaa waa ninkee nin bagaag cabdiqaadi yuusuf bagaag baa la yidhahdaa oo imika kanada jooga imika kanada jooga haya bas waxaan sameeyey heesta la yidhahda gallayd oo galaydh adaaba sameeyeyba haa waan gartay adoo xilligaa iskuulka ku jiraad samaysay haa hey ay- haya haa markaa bagaag iskuulkaad wada dhiganayseen ma isagu isagu dugsiga sare u dhiganaya anigu dugsiga dhexaan dhiganaya sanad iyo bari maaqa laba sano iga horreeyey markaa wuxuu rabay inuu ka qayb galo heesaha Isagu- heerka isagu waa heesi jira ha isagu waa heesi jira hortay buu heesi jiray ha marka tartankii buu deetana Wuxuu rabay doonayay heesaa- haa, hey. Haa, heesaha hergeli buu aada u rabay inuu uga qayb galo waan gartay markaa heestan galaydh Mm.
siday adiga kuugu dhalatay xilligaa laba siyaaboodba haya horta waagaas markaas waxaa bilaabatay marka heedda heesaha magaalooyinka laga tiri laakiin waxaan umalaynaya hees ceelbuur la yidhaahdo loogama horreyn haya markii dambe waa maqasho beledweyne iyo baydhabo iyo magaalkacay meel aan laga tirin ma jirin mar- marka waagaas xuseen abu faarxalahan heesuu tiriyo la ohan jiray fiidmeerta duushaay Mhm.
yaan maqla oo raadiyaha ka maqla haya marka waxaan bal adiguna inaad fariin shimbir u dhiibi kartid isfiiri waan gartaa marka waxaa kaloo jira dhaqan ahaan markaad wax samaynaysid khasab ma anigu si yani yani waay aragnimada anle waxa waaye haddaad wax samaynaysid Mhm.
wax adiga kugu kooban maha marka waxa waaye qofkaas ama isku gobol ahaada ama wadan ahaada isku afkaaga hadduu ku hadlo ha aad wax ku markuu qofkaas maqlo inuu waxaas wuxuu la xiriiri kara ama uu dareemi kara ay noqoto wey Mhm.
haddii kale haddaad adigu iska hadashid oo waxaaga uusan adiga ku dhaafsanayn dee hal abuurnimo maaha waa xarafiqaan qofka xaraf hadduu un wax ka samayn kara ma og Mhm.
marka saa saasee marka waxa weye dhaqan ahaan soomaaliya masalan anigu carradan joogaa ka hadlaya haya waxa waaye iskuulka masalan gabar haddaad istaqaaniin oo kale Mhm.
Eh, shukaansi iyo haasaawiye mid xaafadooda iskama tegi karti haddaa guriga garaacdo aabaheed kaafuo dee waa lagu garaacaya adigana may lagu garaaci maya adaaba ku dhicinba banaanka inaad ku dhacdid bay noqonaysaa haya marka eh, shimbirtii baan u sheegay waxaan leeyahay ha- ha- hagilgilin albaabka gacal baa ilaashay ila odaga hadduu guriga kaa furay inkaa meesha waa aada iyo aad waalidka hadduu ku arko isku waa kala dhimanaysaa absolutely Aha.
marka een, waxaad eh, mateshay oo maskaxdaada aad ku sawirtay inantii oo gurigii joogto oo inankiina markaa doonaya inuu fariin gaadhsiiyo fariintiina galeydh loo dhiibay oo waa kaa deetana albaabkii iyo tartiib protocoolkii xataa waad raacisay sidii guriga loo si gelay fiican Mar- marka waa inuusan xaataa ma guriga guriga oo dhan maaha waa inaad guriga u tilmaanto oo tirahdid waa Aad guriga iyo- noocaasi guriga lagu diraya maha guriga oo dhan maaha Mhm. meeshaad leedahay een, ha gelgelin albaabkii gacal baa ilaashee guudka uga soo dego madaarada dambe kasoo dhacbaa arrintaasi
maya guryaha qaarkood dayd bay lahaayeen weyn ma ogta aada iyo aad ha marka waxa waaye eh, gurigan uu tilmaan buu leeyahy waxa waaye waa kan geedka weyn lahay guri- guriga ay ku nooshahay waa kan geedka weyn leh hahee ha marka saasuu tilmaantii kusoo raacaya waan gartay marka heestii eh, bagaag baad u dhiibtay laxanka iyo muusig ayaa saaray Eh, axmed cali cigaal deetana bagaag baa ku luuqiyey tartankii markaa uu kaga qayb galay Ha, dartag buu kaga qayb galay haddaana qaldanayn ay think inuu qofka labaad noqday bal aynu wada dhagaysana heestaasi galayd galowga iyo haadiyo argoni miraba gurxan lagama waayo kugu gariira cadaa qurux goobeediyo aybaad gaar ahaaneed ulaaw ku siiyo giddigood ku dhaafee cadaa qurux goobeediyo aybaad gaar ahaaneed ulaaw ku siiyo giddigood ku dhaafee adaa gesiyon biqine galayowada adaa gesiyon biqine galayrowada dhambaal gaar ahaaneed gaarsii warkaygo gacantaada uga dhiib dhambaal gaar ahaaneed gaarsii warkaygo gacantaada uga dhiib marka markaa heestii sidaasay ku gudubto dee idaacaddii loogu duubayo markaa Ah.
ay hees noqoto Ah.
hirgashay ahe ahe Een, intaa markii ka dambeysay dee waad ku dhiiranaysaa dabcan heestaas aan ilaa imikadan aan marnaba qiimaheedu dhicin ee ilaa imika la jecel yahay markaad xilligaa samaysay kuugu horreysay dee dabcan intii ka dambeysayna waad sii horumarinaysaa marka maxay ahayd een, tallaabooyinkii xigay ee aada qaaday tilaabada xiga waxay ahayd eh, nin tiyaatarka ka shaqayn jiray hahee baan baan hees yar uga tago waxaa idhi wadhada fanaaniinta ku dhex jire Mhm.
Eh, marka heestaas yani did- waayo aragnimo aan uga hadla ma lahayn laakiin un markaa waxbaan iska cabiraya ma- mararka qaar waxaa laga yaabaa qof sheeko intaad maqashid inaad adigu sawiratid madaxaaga qof- waxaas qofku dareemi karo ama siduu noqon karo ama hawshaaba og aada iyo aada marka eh, waxay waxaan ahay tinka heesta eh, ay maryam rasulkaadoo la yidhaahdo eh, shubaha iyadoo ay ula baxday laakiin anu magac markaa uma bixinin marka waxaan ka xusuustaa inay ahayd eh, eh, markii aan ku dheehdaba farxad bay dhammayso dhudhumadaan ku taagiya islaagaan ka dhacaya dhulka kuguma aaminen dherka kuguma dhoofsheen duuntaanad mari karin laabtaan ku dhigan la marka shuba hadda maryam baa ku darsatay miya ku ereyada dartay ahe ahe ahe iyadaa ku dartay shubaad
waan gartay marka een, heestii waad kaga sii tagtay een, een, ninkii tiyaatarka joogay maryan Ahay.
mursalma adigaa ka dalbaday inuu dhiibo mise isagaa u dhiibo maya maya isagaa u dhiibay anigu warba uma haynin iyadoo uun ku hesiisaan maqal yaa laxanka iyo muusigana u sameeyey talooma lagaaga warramay war uma hayo mana weydiinin
waan gartay ma kulanteen maryan mursal mar dambe oo markaa ma ogaatay in adigu heesta lahayd may dayaxoo dhammaystiyo qorraxdoo dhijaama ku dhammaystay nuurkii ayaad iga dhiganto subahdaa waa gartay cabdiqafaar waa inoo toddobaadka dambe iyo qayb kale oo ka mida waraysiga iyo heesahaaga waynu qaar ka soo qaadanno ayaad iga dhiganto warkume dhulka kuguma aamine dhirka kuma dhoobshe way way way hadhuntaadan mari karin labta ku dhigala subaxda dhulka kuguma aamine dhirka kuma dhoobshe way way way hadhuntaadan mari karin labta ku dhigala subaxda waya weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka caweyska washington haatanna aan u gudbo waraysigii xiisaha badnaa ee cabdikariim faarax qaare jiir toddobaadkan waxaanu ka sheekaysan doonaa markii ugu horreysay ee heesaha soomaalida iyo kuwa wadamada kale sida gaar ahaan suudaan ay isla falgaleen amaba ay isla jaan qaadeen maxaa yeelay inta badan waxaynu aragnaa fanaaniin soomaaliya oo ay miisiga u tumayaan eh, fanaaniin kale ama kooxo kale oo hubalaaho wadamo kale ka jira sidoo kale waxaa jira heeso luqado kale lagu qaaday oo dhigoodiio soomaaliyihina ay jiraan oo iyagana la qaaday cabdikariim jiir ayaan weydiiyey xilligii uu fanka soomaalidu xuduudaha ka gudbay waxaanu ii sheegay inay ahayd xilli ay ku soo biireen dhalinyaro aqoon leh oo luqado kala duwan ku hadla sida maxamed ibraahim warsame hadraawi oo kale hadraawi waxaan isbedel ku sameeyey Mhm.
waktigu soo galay fanka Mhm.
lix- eh, lixdan iyo sagaalkii bay ahayd Mhm.
bacdinimaa soo gashay Eh, luqadii ingiriiskii iyo carabigii wax walba yaq Mhm.
in uu heesihii dee ka dhigo heeso sheeko ah waan gartay fanaaniinta suudaantuna goorma idin yimaadeen koo iyo toddobaatankii mar alla markay yimaadaan suugaantu dalka yimaadaan Mhm.
eh, aan dumarkii silsiladaha iyo saacadaha iyo eh, dhegaha iyo eh, ba- ay- ayaa ayaa la siinayay haye ayaguna waa horey u qaadan jireen waa hataa wax ka dhacda sheeko hargeysa ee gabadh aroos ka soo baxday oo ee, dahabkeediiba habeenkeeda soo qaadatay inay maxamed werdi Mm.
gacanta ka saartay Ee, toban casho ka bacay ninkeedi yidhi aawey aawey dahabkii ay tiri maanaa sugaanta keena suudaanta hore ula Marka- tagtay jacaylka jacaylka jacaylka sugaanta u qabtay saan horeba u xusay waxaa jira heeso soomaaliya oo laga soo dheegay suudaani oo weliba la sheegay heesahaas inay ka mid ahayn qaar xilligaa ay qaadeen suudaantu sabti heesta la yidhaahdo David Sirka waxaa qaada waxaa qaada waxaa qaada ee, ee, salaxin baadiyaha haye me- habeenkii sabtiga bala ayuu heesti weye hadraawi wuxuu sameeyey axadii habeenka axad
heesta axadda wixii Waa ku soo liyaa baxday jiraa ma haysaa axaddii.
cabdikariimow waxay ku soo baxday heestaas leebti sabti suudaantan heesaha dheereed qaadaysa hahe in uu eh, u- hadraawi uu ka dhigo shicir heesii dheereeyo Mm.
ee labadii beydiyo kooraskii la- a- a- arrinta ka- ay ka gudubto sooma waa liyaa dimaacadii sidaan ku wey waagaasa ayuu ayuu sameeya walaynu dhegaysana qadar ka mida heestaasi axaddii iyo axmed cawad rabsha walay admay axadi sidaan ku hegay arageeda taan kuidogtagaay ma ilowsan tahay axdigaad martiyo meeshaadi tidi waan imanayaa arageeda taan kuidogtagaay ma ilowsan tahay axdigaad martiyo meeshaadi tidi waan imanayaa imisaad fariin erga soo dirto oontiyo biyaha hurda aawaday uga soo manayd imisaad fariin erga soo dirto oontiyo biyaha hurda aawaday uga soo manayd erlayga keeniyo midna mar ilaahay kumaad maqnaanine adiga iska baaday erlayga keeniyo midna mar ilaahay kumaad maqnaanine adiga iska baaday edlayga keeniyo midna mar ilaahay kumaad maqnaanine adiga iska baalday haddaad tiraahdo iman maayo maadin halkaad udduuntay waxaan garanayaa anigoo guriga hibo fadhina baadiinka yimid ayaa loo fasiray waa lii aadimaxadii sidaan ku eegaye argeedataan ku weldowsaday ma ilifan tahay axdigaad martay meeshaa isii waa imanay imisaas riin erga soo dhigto oontiiyo biyaha howdo aawaday uga soo maray soomaa heestii ayuu tartubay haddana soomaaliga iyo carabiga soomaaliga boqol iyo toban jeer ka wanaagsan haa yani wiciyo ubax baan dhigay jamacti biqaduruna ubax baan dhigay meeshaan ku ballanay haddana wiciyo ubax baan guroo soo ururiyo amaroo goorihii oo diib marnay kuwina xiroon ku agdaadiyon weysadeen heesta markaan codka samaynaya aniguna waa ku taagana waxaan inaan shan jeer saddex jeer afar kila isbedesho heestii ugu horreysay oo soomaali ah oo afar jeer afar jeer isbedelisay ahay waan gartay cabdikariim waxaynu soo gaadhnay gebagabadii barnaamijka caweyska washington heesihii xiliyadaa la qaaday mid inoo soo qabo aynu dhegaystayaasha ku dhaafno heesiisa xunta ha asaartaan jacay dhiigma lagu qoray iyo aad baad u mahadsantahay cabdikariim mabruuk allah ku ilaaliya allah i carf badan aamiin aad
guud ahaana dhegaystayaal barnaamijka caweyska washington ee caawa waa naga intaa kulankeenna dambe ka hor waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
ahadalay u dhimaanayn naftalay isu dhici Thank you.